halkani waa redio ergo Radio Ergo.
isha wararka ee arrimaha bini'aadannimada
iminkana dhegaystayaal naga gudooma barnaamijka codka dhegaystaha oo maalin walbo sabtii aad kala socotaan radio ergo oo aynu kusoo qaadanno fikradaha dhegaystayaasha radio ergo waxaa soo diyaariyey barnaamijka soona jeedinaya cabdulaahi maxamed
kulan wanaagsan dhegayste ku soo dhowow barnaamijka codka dhegaystaha oo sabti walba saacadan oo kale aad ka maqashaan idaacadda ergo codadkaad barnaamijka ku maqli doontaanna waxaa inoo soo diray dhegaystayaasha idaacadda oo isticmaalaya telefoonka sida bilaashka ah loo soo wici karo ee laba kun iyo labayo toban barnaamijka maanta oo idiin soo jeedinayo anigu ah cabdulaahi maxamed qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhibaatooyin laga soo sheegayo deegaamada gobolka salal ee somalilan gaar ahaan kuwa xuduudda la wadaaga waddanka jabuuti iyo dalka jabuuti oo la sheegay inay halkaa mucaawano ka qeybiyeen sidoo kale waxaan idiin haynaa cudurro la sheegay inay ka dilaaceen deegaano hoostaga degmada taleex ee gobolka sool iyo dhegaysta inoo haya gobay iyo mujaajilo ka dhan ah qaadka iyo dhibaatooyinkiisa iyo qodobo kaloo xiise leh aanse ku bilaabay barnaamijka codka dhegeystaha radio ergo dhegeysa naga soo wacay gobolka salal ee somalilan gaar ahaan deegaamada xuduudda la wadaaga waddanka jabuuti ayaa ka sheekeynaya dhibaatooyin uu sheegay inay ka jiraan halkaas iyo sidoo kale mucaawano waa siduu isagu sheegay ee laga qeybiyey deegaankaas oo ay qeybiyeen dowladda jabuuti ee dhegeysi wacan bismillaahi raxmaan raxiim waxaan leenahay raadiyo erga ahaan waxaan u duubaynaa annaga oo deegaanka dowladda somalilan qayb ka mid ahoo gobolka silal ku noola labadii kun iyo koob iyo tobanka ayay abaaro baani waddankaa saameeyeen boqol qoys halka ay ka jirtay konton qoys ayaa hadhay kontonkii kale way ceylowday boqolkiiba shan iyo labaatan waxay u tahriibtay jabuuti shan iyo labaatanka kale waxay degeen tuulooyinka somalilan gaar ahaan waxaynu leenahay abaaro dambe ayaa labadii kun iyo shan iyo tobanki haddana ku dhiftay dadka wax badan ayaa kontonkii hadhay dib toban qoys ayaa dib ugu soo biirtay lixdan qoys bay noqdeen haddana labaatan qoys ayaa ka go'day halkii labadii kun iyo koob iyo tobankii ay boqol qoys ka ahaayeen haatan waxay marayeen afartan qoys gobol ahaanta wax wala dhaqato u dareero oo u dhaqdhaqaaqa dadka waxa ugu sii daran waxbarasho la-aan dhakhaatiir la-aan gurmad la-aan sanadkani labada kun iyo lix iyo tobanka ayay dhaqdhaqaaq ka jiraan jiidan gobolka selel laakiin inkasta oo marka lasoo koobo ee gobolka meelihiisa badan haddii xagga looga dhaqaaqo jabuuti iyo somalilan gobolka selal u dhaxayso jiidahaas waxbarasho male dhakhaatiir male gurmad horumarin ahoo joogtaa male sanadkan lix iyo tobanka laba goor ayaa tuulada yare jiri la yidhaha xagga galbeed looga gudbiya raashin yar la raashinkaa yari qoyskiiba saddex rufuc ayaa gaadhay iyo cagad saliid iyo dhowr kilo baastiya dhowr kilo oo timira bishan lixaad sanadka laba kun iyo lix iyo tobanka bishiisa lixaad kowdeedii ayuu raashin jabuuti kasoo baxo gaadhiina soo gaadhay anagoo degmada xuseen ku nool dadkaas waxaana saaray laba boqol iyo konton qoys raashinkoodii waxa loo siiyey anigoo halkaas socoto ku ahaa oo ka imiday degmada gargaaro galbeed laba boqol iyo konton qoys ayaa la siiyey si fiican ayay dadka ay raashinka ugu faa'iideen iminkana waxay rajaynayaan degmadan gobolka selal ee jiri ku hareereysan sidii macaawimo dambe oo gurmada ay u sugaysay ilaahay iyo ummadda ku kaalmaysaba ay uga sugaysay wax laga soo gaadhsiiya kaalmadan hore xuseen soo gaadhay degmada jabuuti madaxweyne ismaaciil cumar geele ayaa soo gaadhsiiyey iyo dad kale oo sida ilaahay iyo dadkii sida iyo dadkii soo diray bay ugu mahadnaqeen assalaamu calaykum aad buu u mahadsan yahay dhegaystahaas oo naga soo wacay gobolka salal ee somalilan dhegeystayaal waxaad weli maqlaysaan barnaamijka codka dhegeysta ee raadiyo ergo sidoo kale waxaa idiin haynaa cudurro la sheegay inay ka dilaaceen deegaano hoostaga degmada taleex ee gobolka sool waxaan idiin sheegayaa inaad haddaanu nahay dadweynaha reer miyiga ah ee ku nool halkaa guriga la yidhaahdo mugaal xaysimo gaar ahaan war dadkii xanuunnaa helay oo hargab baa helay oo jadeecaa heshay oo waxaa helay haddii la ku roon yahay xanuunno kaloo fara badan oo dhaxantii ka mid tahay oo iswad la yidhaahdo oo dhiihaaya oo aanu garan weynay war waxaanu idinka codsananaa inaad fariin soo gaadhsiistaan hay-adaha ka shaqeeya caafimaadka dawladna male meesha tani cidina kuma taxalluqdo waxaanu codsananaa inaad noo noogu sheegtaan dadka islaamka ah ee dhulka ku nool ee gaar ahaan miyiga inaan waxba laga qaban suulooyinka waxba la keenin caafimaad la keenin waanu ka cabananaa dawladna male puntland male somaliland male khaatumana male dad ilaahay baa degan meesha tani iskaga nool oo ilaahay dejiyey oo aan caafimaad lahayn oo wanaag lahayn oo biyo lahayn oo waxba lahayn oo cidna u qabanayn oo maamullo uun ayaa ku herdamaya meesha tan gaar ahaan guriga xaysimo la yidhaahdo oo ay u tahay degmada taleex waa hagaag dhegayste weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka codka dhegaystaha oo sabti walba aad ka maqashaan radio ergo markana waxaa idinku soo maqan codka khadiijo axmed oo joogta degmada cadaada ee gobolka galgaduud khadiijo waxay halkan salaan iyo bogaadin iyo hambalyo u haysaa maamulka idaacadda iyo daadiyaasha barnaamijyada ka baxa idaacadda ergo ee dhegeysi wacan radio ergo waa in salaamaya axmed xeyo khadiijo axmed ee magaalada cadaado afka iyo dhakhtarka waxa dhan waan salaamaya idinka dhan waa in salaamaya radio ergo anoo maalin walba ku xiran oo dhegeysta mar walbana subax walba iyo galab walbana arrinteena ayaan iin duugi doonaa asalaamu calaykum wara aad bay u mahadsan tahay khadiijo oo joogtay magaalada cadaado ugu dambeyntiina waxaa idiin haynaa maxamed cabdulaahi muuse oo jooga deegaamo hoostaga degmada berbera ee gobolka saaxil ee somalilan maxamed wuxuu majaajilo iyo gobay uu kaga hadlayaa qaadka iyo dhibaatooyinka uu leeyahay ee dhegeysi wacan imika maxamed abdilaamse waxaa joogaa buuraleyda gobolka saaxil gaar ahaan buurtaleeda gaclibaha gaar ahaan qoolka godka madow ee leehda bikaan waa weligii dabtoosh iyo wax ilaysa wax if sameeyaan weligii lala soo gelin waana god dalaalayo oo qurux badan oo madow aan gudtiisana weligii la arag haddaba an waxaa jeclahay inaan maanseer kaga qayb qaato barnaamijka aragtida ee radio ergo aad baan usalaamaya saqaalaha radio ergona waxaan leeyahay qaadka iyo sigaarka ha layska daayaan leeyahay ha laga kaco fadhiga oo waktiga ha laga faa'iidaysto oo salaada ha la tukado waa bil barakaysan waa rabadaan base waxaan wax waxaan idhi markaad maalmo qaadka dacdo sigaarkana qeysanayso dhaqaalaha aad gubayso waktiga qaaliga aa lumiso salaadana aad qalayso adoo yeermada maqlaaya islaamnimadana qiraya adoo caafimaad qoslaya aaliga rabbi ku dhameeya waxqabadka dalkana arkaya aad waajibkaa qaadadiida aad waalida nooc ka noqoto aad bulshada qaar kale aftuuto markuu tiin qodaxna siiro inoo qaadaad tiraahdo halkuu eel kaga qodaya adoo qof yarana gaboodi adaa quustaa qiyaastay adaa tiin qodaxna jiiray adaa qeyrkaa ka leexday adaa qumanaanta diiday adaa qudmooday qaadka adaa qarankana ka seexday adaa doqonnimada doortay adaa qiimaysaday naftaada markaa wax kaga hadlaya de waad garateen ban umalinayaan waxaa joogaaba saan horeba u sheegay buurta gacalibax oo daruuro ay hoos marayaan halka ugu dheer meesha la yidhaahda dibika bood ayaa joogaa aad buu u mahadsan yahay maxamed cabdulaahi codkiisana wuxuu gabagabo u ahaa barnaamijka codka dhegeystaha idaacadda erka oo aan soo jeedinayay anigoo ah cabdulaahi maxamed inta aanan ka bixin waxaan dhegeystayaal idin xusuusinayaa in aad xaaladaha deegaanadiina ka jira aad inoogu soo gudbin kartaan cod ahaan idinkoo fariintiina ku duubaya telefoonka sida lacag la-aanta ah loo soo wici karo ee laba kun iyo labayo toban waa inoo kulanka xiga ee barnaamijka codka dhegeystaha ee macasalaama wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadannimada